daciifa oo uu kitaabkii un saame axaadiistiisi saa kuba wariyo ama kusoo naqliyo dena sanadahaan kuma warinaya kuba soo naqliyo de way waxa yar dhaanta uun iyadoo bal nooc ijaaze hadday jirto uu ijaazada dee sanad kaba dhigto uu saa kuba wariya gees way kaba roonto tan way dhaantahay laakiin dee tawasucan iyo istirsaalkan oo wax dacfi badan u keenaya dee markaynu eegno qowlkooda asaxan oo suurooyinka intooda badan mid ansaxaya aanay ahayn wailahuna halka buu intaha alkalaam fi aqsaami siyaq iladaa hadalkii aan kaba hadlayn siyaquladaa iyo wujuhu taxamul halkaasu inoogaba dhamaado iyada tan uu dheereeyey waanu basiyeyba uma ruwaatu ruwaadii in itafaqat hadday iswaafaqda asmaau magacyadoodi iyo wa asmaau aabaa'i magacyada aabayaashood iyo fa saacidan fadahaba alcadadu xaala kowniya saacidan iyo wixii intaa kaba sii badan kii awoyadoodaba wakhtalafata iskhilaafta ashkhaasahum ashkhaastoodii oo iyagii ay dee dad kala duwan weeye laakiin isku magac bay noqdeen oo ama magacii iyo magacii aabbahay wadaagsadeen ama ama ilaa awowgiibaabay wadaagsadeen magacii iyo nisbadii bay wadaagsadeen kunyadii iyo nisbadii bay wadaagsadeen surooyin badan baa meesha imanaya sawaan waxa suban itafaqa fii dalika kaa isku waafaqaya itnaani laba minhum ruwaadii kamida ama aktaro ama laba wax ka badan oo shan iyo lix iskuma waafaqaa wakadalika saasoo kale waxay itafaqa hadday iswaafaqaan itnaani laba iyo fasaacidan wax kasii badan fi lkunyati wanisbati kunyadii iyo nisbadii sida dee labada nin abi cimraan iljawni oo kale abi cimraan waa kunyo nisbadina waa aljawni waana nin wax ka badan baa kunyadaa leh oo kale bal taasoo kalena suuradan bay laba mid tahay dhammaan suurooyinka caynkaasa fahuwa nawcu kaasi waa nooca aladii noocoo yuqaalu lahu lagu magacaabo almutafiqu walmuftariq kolley waxyaalo xaggii asaamida ama magacyada ku tacalluqsan baa halkan inoogaba bilaabmi kolleyna kitaabka sucuubadiisii way iskaba socotay oo inta badan waa magacyo un imika waxa inoo hadhay haddii dee alfaadaha sharxiga iyo tacjiilkao weli yar dambeeye iyo bal taasun mooye marka wuxuu halkan inoogu sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala isagoo dee imika amhilo badan oo amhilo uu imika meelahan intooda badan la imanayaaba aanay jirin haddii ay la helo laba raawi ama wax ka badan oo magacii ama magacii iyo magacii aabbaha ama ilaa awowgii isku mid ah dee kolleyna laba raawi kale haddaan leenahay shaksigoodi waa kala duwan yahay wakhtilafat ashkhaasum waa iska idaaxun iyo iska wax markaa hadalkii hore waa hadday isku waafaqaantu waa laba shaksi baa iswaafaqaya wax kasii badanba oo waa ficlan waan iska garana ama dee waa iska waaqac ashkhaasti inay kalaba duwan tahay kacaynkaasa maxay ku magacaabaan culimadu almutafiqu walmuftariq marka isagaa suurooyin yeesha bal magacii iyo magacoo isu waafaqa sida maxamed ibn cabdillahi alansaari waaba rag tacaduday oo nin sheekha bukhaari ba yahay khaliil ibnu axmed oo kale ilaa lixyabaa markaas laba idhaaho dee ninkii ugu mashhuursanaya ninkii cilmigan carudka iyo ikhtiraacday siba weeye sheekha uba ahaa taas oo kale axmed ibn jacfar ibn xamdaan oo kaleo dhowr ninoo iskuba dhow dhow ah bal waa magacyada caynkaasa ama ism iyo kunyo sanu inoo kunyo iyo nisba sida abi cimraan iljawni oo kale dadku hadday saa ay isku waafaqaan dee ishtibaahna waa ka imanaya dhibtoodna waxay noqonaysaa haddii labada nin intaad kala saari weydo midkoodna siqa yahay midna daciif yahay mid xadiiskiisa waa daciif midna xadiiskiisa waa xadiiskaa la qaadanayo labadoodii markaa maxaa loo qaadan karaa dee kol haddaad kii siqadaa ogeyd waxaad dhici karta kii daciifkaa isagu meesha joogo inaad siqadun ku xukumto ama daciifka haddaad taqaanay kii siqada ahaa iyadoo xadiiskiisii yahay inaad u qaato ninkii bal maalan daciifkaayoo xadiis nin siqii warinaya aada saa kuba daciifiso ishtibaahu dhibtaasuu leeyahay meeshan kuba imanaysaa kaa waxay waana culimadu waxay kutubteena ugu dejiyeen noocanna ay u tatabuceen si waxaan loo kala ogaado inta badan waa magacyadan iyo waxaan ay u dhowrayaan waa xadiiska ilaalintiisii uun waa xadiiska dabdintiisii uune waxaa lagu magacaabaa almutafiqu walmuftariq oo itifaaquna waa xaggan magacyadan ama waxaan lamidkee raacay isku waafaqeen iftiraaquna dee dawaadoodii iyo ashkhaastoodii way kala duwan tahay markaa laba nooc ma kale ahe noocan keliya magacan la yidhaha almutafiqu walmuftariq la yidhaah waa kii iswaafaqay kala tegeyna iftiraaquna waa xaggii dawaadii iyo musamayaadkii in itifaaquna waa asmaadii ama wixii asmaada laba midka ah ee meesha raacay marka sheekhu wuxu uhi raximah llahu tacaala wafaaidatu macrifatihi kan dee culimadu amsilo badan bay laba yimaadaan kutub gaara waxay ku khaas yeeleena dee wixii jiray baabay soo wada dhameeyaan ay soo tatabucaan ama intiisii badnayd sheegaan ee garashada kan la garto faa'iidada leeda macnaa waa simaarta ama natiijada ka dhalanaysa khashyatu an yudanna shakhsaani shaksan waaxidan waa khashyatu an yudanna in laba maleeyo ashaksaani labadii shaksi ama wixii kasii badnaa shaksan waaxidan shaksi keliya loo maleeyo dee khashadii caynkaa ahayd iyo malihii caynkaa ahaa ayaa meesha ka baxaya laftiga khashiga imika dee sidaas oo kale waa ka imika waa rafcisan yahay oo waa rafcisan yahay macnuna ujeedadna waxa weeyaanuno waa izaalatu alkhashyati اlmadkuura weeyaano natiijada meesha nooga dhalanaysa ama faa'iidada aan ka helayna garashadiisu cabsidii meesha laga qabay laba shaksi oo kala duwan shaksi keliya in loo maleeyo ayaa macrifada halkan ah kaga baxaysa oo meesha kaga suulayso waxaan ka helaynaa labsigii meesha iman lahay laba ruuxa aan la kala garteen ama laba ruux iyo wax ka badan ruux keliya loo malayn lahaa ayaa lagaga aamin noqonaya aan kaga badbaadaynaa tan haddii aan hagaag u fahamno hagaagna aan u dabdino taas baa macnuu yahay imaka halkan ujeedadiisi waa tan waqad sanafa waa alifay fiihi noocan fiigiisa alkhadiibu khadiib wuxuu alifay kitaaban kitaab xaafilan jaamica oo kitaab weyn oo jaamic oo dee inta badan wixii meeshan jiray uu ku soo ururiyey ayuu alifay waqad lakhastuhu waan talkhiisiyey oo wuxuu leeyahy si waxaanu madbuuc ahayn oo dee nusqooyin dhowra ka yaala maktabaat ulcaalam ee kitaabka taariikh اladabi اlcarabi ayuu tilmaamayaa inuu waa dee meesha uu inoo tilmaamay inay maktabaadka uu kala yaalaan nusqooyinkiisa fartii ay kuba sugantay kitaabka taariikh اladabi اlcarabina waa kitaab tatabuca dee horta culimadiina waa taariikheeye adigu kolley taaliif iyo waxyaala turasun kaba tagtay islaamka ahayd in kutubtoodu meelahay taalayna waa sheegaa nin gaalana loo burkulmaan la yidhaha jarmale ayaa kitaab kale holow dee iska marjicuu noqday kolley nin turki ahaayoo dee mooye maka inuu dhintay siskiin la yidhaahna taariikhu tiraas alcarabi oo dee labaataneye mujalad ku dhawaaday dabadiye ama dee kolley labaataneye sanadood hortood waa alifay waana dee madbuuc kolley mala af carabiya ku muuqanay markii dambada maca tarjamadiisi waa taalla kana waa kaasuno inta badan dee ragga ay mintuu dhigto khadiib oo kale oo kutubtiisii tatabucaya miisadoodu waxay weeyaan halka kitaabkii farta yaallo adduunyada kaba yaalo iyo makhtuudaadkiisii ayay sheegayaan oo de markaasoo inta badan loola laabmay walow dee bal markaas si fahraso kutubtii meelahay weliba taalay oo kale ayay noqonaysaa waqad lakhastu xaafid ibnu xajar wuxu uhi waan talkhiisiyey isagana talkhiiskiisan waxa weeye dee saa loomaba hayo waan talkhiisiyeyo wazidtu calayhi ashyaaa kaiirata ashyaa badanna waan kusoo kordhiyey waan ku kordhiyey wahada kani noocan almutafiq walmuftariq cagsu maa taqadama kii inoo hore maray cagsigii weeyo ahaa min anowci nowci almusama lagu magacaabayey bilmuhmali muhmal lagu magacaabayey muhmalkuna horta dee waynu soo marnay oo imaka dee waxaan filaya qobeela rabadaan ama adigu waan soo marnay dhowaan baan adigu waa kuwii inoo dambeeyey marka waxaanay ahayd waa laba ruux hadday magac iyo ay wadaagsadaan wixii dee intaa dhaafsanaaye lagu kala garanayena iyadoon aanayba la socon ay dee asaaniidii ku yimaadaan labadaasna ama raawi adigu ay waxa weeyaan wada wax ka wada wariya ama sheekh oo kale adigu bal muhmal baa lagu magacaabayo amsiladiisa dee sufyaan oo kale iyo xamaad oo kale iyo qolooyinkaas isku dabaqo ahaa sheekhe la wada kulmay talaamid ay la wada kulmeen ishtibaah adagi kaba imanaya si loo kala saaraa ee adkayd oo kale taasaa muhmal laguba magacaabaya sida loo kala garanayana xagga ama ruwaadooda ama mashaayikhdooda ay dee u kala khaaska ay u kala gooni ahaayeen iyo ama ay kala badsadeen xagga riwaayadooda ama iyagu kala badsadeen werin dadka caynkaasa wax laga wariyay baa lagu kala sooca waa kiina soo yidhi bal taas baa muhmalka horta uu ahaa marka wuxuu leeyahy ka noocani waa cagsigii oo siduu cagsigii ku yahay waa xagga mid kasta waxa dee ka imanaye liannahu yukhshaa minhu kan waxa lagaba cabsanayey noocan muhmalka an yudana in loo maleeyo alwaaxidu kii keliya ahaa isnayn laba shaksi loo maleeyo wahaadaa kana yukhshaa minhu waxaa laga cabsanaya oo macnaa dee isagana haddii la ogaado lagaga aamin noqon an yudana in la maleeyo alisnaani labadii shaksi waaxidan mid loo maleeyo macnaa wuxuu leeyahy bal sheekho labadoodu siday kalayeen mid isaga dee waa tay culimaduna waxay u tatabuceen weeyey u bayaamiyeene u caddeeyeene dee ruux keliya in laba loo qaato laba shaksi inuu yahay ayaaba dee laga markaa meesha kaba imanaysay isaga haddii la ogaadana labsiga caynkaasaa lagaga badbaadayey kanna waa laba nin oo isku magac noqday in dee markaa la arko ki markii dee labadoodii uun inta hadduu ruuxu mid uun yaqaano in mid keliya loo maleeyo iyagoo laba ama wax ka badana taas baa jirta laakiin waxa weeyaan mhmlku nooc mutafiqa aan hayno un kamida weye waa qeybihiisa almutafaq muftariq mhmlku oo bal hadii imika kaba soo qaado mxamed ibn cabdilaahi اlansaari ama khaliil ibn axmed magaciiyo magacii aabahay wadaagsaday weliba kuwa hore nisbadii baa usoo raacday waa almutafaq muftariqe haddii ruuxu labadani magacun ay wadaagsadaan wax kale aanay wadaagsan laakiin asaaniidii dhacda iyagoon wax kale laba socon dee waa qeyb almutafaq muftariq kaba mida sida xamaadada oo kale iyo sufyaanada oo kale iyo ragga laba midka ah oo markaa labadoodaba waxa ku wada sugan uun oo meesha kaba imanaysa laba shaksi oo kala dunaa dee in mid loo maleeyo oo taasaa lagaga badbaadayaana garashadii laakiin imaka oo dee halkan waa cagsi ma kolley wax daahira maaha saaxibu markaa sharxu sharxi ama mulla cali qaari oo kale laqdadurana kolley walow ictiraad yar uu muujiyey haddana waa si marka ay kuba fasireen iyagu tan maxay kaba dhigeen oo min anawc اlmusama bilmuhmalidan ay madkuuri binucuutin mutacadida min gayri tamiis iyada waa midaan hore usoo maray waa nin sifaad iyo nucuud kala duwan leh magaca buu leeyahy kunyuu leeyahy nis buu leeyaho markaasaa waxaa lagu sifaynayaa dee wixii uu ku shuuroobay waxaan ahayn oo waxyaalo kaluu lahaa taas baa laguma sifaynaya kolkol ragga dacafadaas saa samayn jiray oo kale oo nin baa wuxuu leeyahy eeg magac buu leeyaho kunyuu leeyaho nis buu leeyaho kolba meel baa wax lagu sheegayaa marka maxay noqonaysaa dee ruuxii aan xaqiiqadiisa ogeyni inuu nin keliyana weeye marka nucuud mutacadidaa lagu sifeeyo inuu u qaato de tacadudo inay yihiinba oo waxa weeyaan taas sia de waxa weyan kelbi oo kale ay dadku ay u rogrogeen dee raggii dacafada ahaa magacyadiisii ay waxyaala uguba tasarufeen marka bal kaas oo kale waana marka iya taa wuxuu inoogu soo sheegay markuu jahaalada kaba hadlayo asbaabtii dacniga kuyaalihii uguba dambeeyey ahaa ayay xagga jahaalada shaksigu kaba imanayso inay tahay inuu nucuud mutacadida laguba sifeeyo uu leeyaho kale bal noocaas sax weeyaano haddii noocaa lagu fasiro dee ruux keliya oo kolle magaciisii meel uu ku soo arooray kolna kuyadiisii kol nisbadiisii kolba wax kale ama laqab uu leeyahay ayaa waana ruux keliya ashkhaas mutacadidaa loo malaynayay marka laakiin xaqiiqadiisii la ogaado danigii loo malayn lahaa shaksi keliya inuu laba iyo wax ka badan yahay ayaa lagaga badbaadayay kaas baa cagsiga tan noqonaya waana siday kuma fasireen ama muhmalkii khaaskaan soo maray iyada waxa weya dee kan isku mid unbay noqonayaan oo wax keliya ka wada imanaya wax keliyaana macrifadoodii lagaba wada faa'idaysanaya bal dee kutubtan musalaxa insha allah hadda dee aad idinku daalacatanba ama ilaahayba ina gaadhsiiyo taqriibba haddaa gaadhaanba dee markay mutafaqa muftariqa qaybihiisa tirinayaan ayaa muhmalkuna uu soo galaayo dee anwaacda ay dhowrka ay sheegaan ayuu mid kamida yahay bal taasi waa mid wain itafaqad hadday iswaafaqdo alasmaau asmaadii khadan xaggii dhigaalka iyo qoraalkii iyo khadkiiba iska waafaqday wakhtalafat ay iskhilaafto nudqan xagga dhawaaqa lagu dhawaaqayo sida loogu dhawaaqayo sawaan waxa siman kaana ahaa yaa marjicu اkhtilaafi iskhilaafkana iskhilaaftay asmaadii ee xagga nudqiga iskuma khilaaftay marjiciisu ama sababtiisu annaqda dhibcaha ahaaya ama shakl xarakada ahaaya fahuwa lmutalifu wlmukhtalifu waa nooc kale oo aada u muhiima oo macrifadiisna aada iyo aad ay dee ahamiye weynu leedahay garasho la-aanta aan la garano khaasatan nin dee kolley wax ama kutub doonaya daalacda ama inuu aqriyo oo kalena ay ishkaal badan iyo tasxiif badan ku keenayso isaga kaba dhaca waxaa lagu magacaabaa almu'talif waalmukhtalif oo maxay tani tahay kii hore hadduu ahaa labada nin waa isku magac axmed iyo axmed baa la yidhaaho laakiin shaksigoodun baa kala duwan sibaad ugu wada dhawaaqaysaa sibaad u wada qoraysaa kani maxay tahay markaynu eegno suurada ay u qormayaan sibay u wada qormayaan waayo dee waxaan wada ognahay xuruufta carabeed ama xuruuftan in xuruuf dee si u wada qoranta ay ku jirto oo xagga kitaabada iska shabahdaan laakiin maxay ku kala duwan yihiin oo kale dee dhibcaha oo imaka ba'di iyo ta'di iyo sa'di sibay u wada qormi jim iyo xa iyo kha kitaabadoodu waa mid dhibcahan dee kolkol laga boodi kara ee laga tegi kara iska dhici kara ayay ku kala dunaansiinaya waa dee xuruufta inteeda badanba waa laba laba ama saddex saddex shabaha iyo kitaabadii iskagaba mida ayaa jira xuruufta intoodii badnayd bal taasi waa mid waa xagga naqdiga uu sheegayo waa dhibcaan ama shakligaaba ikhtilaafku kaba imanayaayo ujeedoo si ay u wada qoran yihiin ayaaba taskhiir iyo takbiir xarakadii baa yar kala duwan dhawaaqii baa meeskaa sidaa ku kala tegaya bal maalan haddaan idhaahno asiid de waa magac dad waxoogaa ayaa lagu magacaabay usayd isna waa magac dad waxoogaayoo badan iyagana laguma magacaabo ruwaadii axaadiista kaba mida ama waalidadood haba noqdeen haddaan eegno sibay u wada qoran yihiin de kutubta qaaliban lama xarakeeyo dhawaaqi maxay ku kala duwan yihiin waa dhawaaqeena midna aan leenahay a midna u keliya xarakada asiid usayd waa ismu sakara iyo ismu mukabaro oo kale bal markaad nooca caynkaasa ee dhigaalkii iska shabahaya sidii loo qorayay laakiin dhawaaqay ku kala duwan u baahan markaa ninku hadduu dee si u kala gartay inuu xifdiyo waxaan uu mid kastaba goonidiisa u barto kaas waxay ku magacaabaan culimadu almu'tarifu walmukhtalif waana nooc aada iyo aada u muhima aadna culimada ay ugu cinaayadoona sheekhu amsilaba inama siin doonee laakiin bal wuxuu inoo suurayn doonaa tacriiftii meesha loo dejiye say u tartiibsanayd buu inoo suurayn doonaayo xagga waxaad moodaa taariikh tacriiftii markaa noocan ah oo weliba dee intan kitaabku waa kooban yahay aanu inoo wada dhammaynayn tacriiftii laakiin xaggii tartiibtiiya si loogu kala horeeyey uu inoogu sheegayo ilaa bal isaga laga soo gaadhayo ayuu inoo sheegi doonaaye laakiin noocyadaas oo kale waana nooc aada iyo aada u muhimo marka muxuu idhi macrifatu kan garashadiisu min muhimaati hada fani fanigan ama cilmigan aan haynaba muhimaadkiisa aada iyo aada u mudan ayuu garashadiisu ay kaba mid tahay xataa qaala caliyu bnu madini ilaa uuba yidhi ashadu taxiifa taxiifka tasxiifka ama taxriifka dhacaka ugu darani maa yaqacu fi asmaa magacyada waxa dhaca weye oo inta badan tasxiifka kelimaadka mutinta xadiie matniga xadiidka bal xadiidka haddaad soo qaata bunya alislaamu calaa khamsin waa ruuxa dhici karta ruux inuu taxriifiyo uu yidhaha bana alislaamu halkii bunya ay ka hayd bana yidhaaho laakiin dee ruuxaasi hadduu inuu aqoon u leeyahay dee bal masalan culum alcarabiya inta badan khadaa caynkaasa uu ka badbaadi karaa qiyaas baa wixii gelaya waxaan mutuunta iyo alfaada timi laakiin magacan dee inay icraabi waxay gashaa kelime akhirkeedoo wax saasa imaka halkan ahamiye saasa dee waa wax yaroo juziye ahe laakiin magacaas saad ugu dhawaaqi lahayd wax qiyaas gelaya maaha waa wax u baahan inaad xifdidood garato magacaas sidii loogu dhawaaqi jiray ninkuu ahaa garato ee laakiin qiyaas kuu gelayo o aada raacdo oo ama naxwo aad adeegsanaysa ama sarfi adoo adeegsanaya qaacidadii aad wixii ku saxaysa ma jirto wajaha bacdu barhkood baa hadalkan ibnu cali ibnu madiine ku jiheeyey oo ku macnaadee ku macneeyey ku tacliiliyey biannahu waa tasxiixan tasxiifkan asmaada dhacaya shay-un shay weeye laa yadkhulu lqiyaas qiyaasaanu galaayno ujeedadu qaacido naxwiya ama sarfiya ood raacayso oo markaa ku cadaynaysa sidaad ugu dhawaaqi layd ma jirto sida kelimaadka iyo umuuraha kaleen asmaada ahayn ay taasi kugu cadaynayso walaa qablahu hortii ma aha nin shay-un shay yadullu calayhi hortii wax ka horeeya oo isaga laba socda oo kutusaya sidaad ugu dhawaaqi lahayd taasi ma jirto walaa bacdahu isaga dabadiina wax ka dambeeya oo ku cadaynaya kutusaya sidaad ugu dhawaaqi lahayd ma jirto waa wax markaa u baahan horta macrifo iyo xifdi iyo dabdi wixii u baahanba markaasan baa inta badan tasxiifka uba yimaadaa de rag badno akaabirtii ka mid oo dee waxyaalahan aan aada ugu baraarugina tasxiifye iyo taxriifye badan ay kaba dhaceen waana umuuraha aan soo sheegnay imika dee asiid iyo usayd oo kale caqiil iyo cuqayl oo kale waxyaalaha ismumsaqal kuade annajaari albukhaari oo kale albukhaari dee rag badanoo ruwaadii iyo culimadii dambe kamida looba nisbeeyey annajaari waa jilib ansaareed oo dee anas ibnu maaliki iyo qolooyinkoodii reer bani najaar abi ayuba iyo annajaari sibay wada qormayaan laakiin dee xarakaadka dhibcahan yaryar bay ku kala duwanyihin waanay dhacdaa misaan aragnay dee iyadoo meeshii halkan waxa weeyaan annajaari ay bukhaari iskaba qorantay kutubtii waa iskaba sugan tahay oo kale oo way isyar bedelayna waxayna khad amadbaciya iskaba badan ruuxina sanubuu aqriaya ma garanayo waxa ay tahay bal umuuraha caynkaasi waabay iskaba badan yihiin haddaba taasan daraadeed bay culimada ugu ihtimaameen oo waa kan taaliifti buu inoo sheegaya waqad sanafa waa alifayo fiihi noocan fiigiisa abu axmed alcaskariyu waa imaam lagu magacaabo abu axmed alcaskari xasan ibnu cabdillahi ibnu saciid baa la yidhaha saddex boqol iyo labayo sideetankii ayuu dhintay ayaa wuxuu alifay noocan asmaada ah ee tasxiifka uu kaba yimaade waa asmaada isshabahaysa isku dhow dhow ee lagu qaldamo ayuu kitaab u dejiyey laakinahu laakiin adaafahu wuxuu ku beeriyo kaa u idaafeeye u geeyey ilaa kitaabi tasxiif low kitaab dhan oo weyn oo uu tasxiifka guud kaba hadlo ayuu isagii u idaafeeye ama uu ku beeriye macnuhu waxa weeyaan imaamkani asmaada iyo axaad ruwaadda iyo waxyaalaha tasxiifka dhaca waxbuu ururiyey iyo bal mutunta axaadiisaba waxyaalaha desin kitaab buu u dejiya laakiin kitaab khaasa kamuu dhigine kitaab weynuu leeyahay oo uu kaga hadlo hadday tahay shicirada iyo shucarada iyo waxyaalaha iyagana dee waxyaalaha isshabaha ee iyagana tasxiifuu kaba yimaado si guud uu ururiyey ayuu qeybtan xadiidka ku tacalluqsan iyo asmaadana ayuu raaciyey gooni umuu saarin walow dee markan dambe imaka ay kala saareenoo dee tasxiifaat muxadisiinna kolley anigu nusqadan haysto adigu mujalad baa igaba maqane laakiin doctor maxamuud miire laydha ayaa taxaqiijiyo aadna uba dabdiyo saddex mujalad buu taa ku madbacayey waa qaybtan uu leeya u geeyey kiisaa weyna tasxiifu maa yaqacu fiihi tasxiif ayaaba lagu magacaabme in waxa weeyaan oo sharxu maa yaqacu fiihi tasxiif kitaabo isaguna isagoo mujaladaan haysta laakiin taxqiiq weyn oo sidaas aan lahayn oo masar laguba madbaceeyey bal markaa in imaka ay kala saareen haddana wuxuu leeyahy waa qeyb kitaab kamida ayuu ahaaye mid khaasa mu ahayn laakiin waa raggii ugu alifay ugu hor alifay ayuu kaga mid ahaa bal hadday wax ka horreeyena wax sidaasoo la sheego ama qaybo yar oo kooban oo jaziyaada ayaa looga horeeyey uma afradahu isagu markaa muu gooni yeelin buu leeya waxa afradahu gooni yeelay bitaliifi taaliifku gooni yeelay cabdulqani bnu saciid waa imaam macruuf oo dee afar boqol iyo sagaalkii dhinto xaafidkii waqtigiisiiba ahaa reer masar ahaa cabdulqani bnu saciid فجمع فيه وxوu uriyey نوoعا kitaaبayn لaba kitaaب kitaaبا kitaaب في مشhتبه الأسmاء waa kitaaب isagu ahaaday asmaada isشhabahda وkitaaبa في مشhتaبه نiسبة iyo kitaaب isaguna ku sugan waxyaalaha nisbada isshabahda ujeedadu laba kitaab baabu noocan u dejiyey mid xagga magacyada ayuu ahaa caadiga ah ee isshabahaysa isku dhow dee waanu kala dabdinaya raggii baa lakala sheegaya lakala soocaya midna waa xagga nisbada oo kale sida annajaari iyo albukhaari iyo saas oo kale imaka aan sheegnay annajaari iyo albukhaari oo kale in alcawaqi iyo alcawfi oo kale waxyaalaha caynkaasee isshabahaya ee xagga nisbada ayuu kitaabna ku ururiyey bal marka labadiisa kitaabna hore waa loo madbaceeyey sawn xagga hoosebay nooguba qoran wajamaca wuu ururiyey sheikhu sheikiisi adaraquniyu daraquniha fi dalika waa noocan almutalif walmukhtalif kitaaban xaafilan kitaab isagu jaamica raggii ka dambeeyey aada uga faa'idaysteen aadna ay u ictimaadsadeen ayuu ururiyey imika cabdiqani baa gooni yeelay buu yihi haddana sheekhiisi buu sheegay taasna maxay ka dhigan tahay cabdiqani oo tilmiidka ayaa xagga taaliifta sheekha uga horeeyey walow dee dhowr iyo labaatan sanood geerida ay udhaxaysay sheekhiisiina uu yahay haddana intii uu dejiyey cabdilqani labada kitaab dabadeed ayaa kitaabkan daaraqudnina uu ahaayo isagaa taaliifta uga horeeyey sanbay deeta culimadu markay sheegayaan ay taariikhaynayaan ay tartiibta sheegayaan ayay kiisa u horeysiiyaan de kale amsilo kalena waa sheegay cali alqaari ba wuxuu sheegayay kitaabkan mushkat almasaabix la yidhaha khadiib tibrizi leeyahay ragga sharxe waxaa kamid ahaa imaam macruuf ah oo dee sharaxiisna waa lahayaa tibi la yidhaaho oo kale dee dibina sheekh buu ahaa tibrizi waana kitaabkiisii buu markaa sharxay oo kale oo waana sheekhadiisii ayuu kaba mid ahaa bal markaa taas bal daraqudne kitaab xaafil oo jaamica waaba kan waa kitaab doctoora lagu qaato muwafaq cabdilqaadir ninkan waa doctor waa risaaladiisii doctooraha oo dee waa ka xag hoose dhigaya in laba madbaceeye taas uma jamaca waa ururiyey alkhadiibu khadiibkii baqdaadi daylan dayl waa tatim ujeedadu waa kitaab hore oo dee ama wixii dabadii soo baxay ama waxyaalihii uu ilow ama dee isagoon markaa xusuusnayn ama aan dee kaba tegee dhaafay ee ahayd in laguba sheego ay culimadu kuba ururiyaan waa tatimo takmilo dayl ayuu ururiyey kitaabkaasi leeyaho kii khadiiba uma jamaca aljamiica dhammaanba wixii kutubtaa hore ku sugnaa cabdiqani ha noqoto khadiib wuxuu kordhiye ha noqoto isaga waxa weeyaan haba noqdaara quni iyo kutubtii meeshii kaba horreysay dhammaanba waxa ururiyey abu nasr ibni makuula waa nin macruufo inta badan alamiir bay kaba cabiraan oo de isagu imaaro u lahaa imaka ma garanayne laakiin dee awoyaashii horta way lahaayeen oo dee qaaid macruufa abidulfi la odhanayaiyo ninka looguba kunyoodo isna qaaid macruufa cabaasiinta waqtigoodii ahaayo kuwaas baa abtirsiinta uu kuba gala mana abihina wasiir noqay bal adigu waxa weeyaan ninka cali ibnu hibatullah ibnu cali baa la idhaahaa kolley xagga geeridiisa afar boqol iyo shan iyo soddobaatankii ilaa afar boqol iyo lix iyo siddeetankii inahaasay yidhaaheenoo aada culimadu umay jasmino waana nin isagoo malaa meel u baxay dad khilmaantiisii addoommo u lahaa ay dileen malaa iyagoo xoogaa dee xoolaa doonaya ina kaba qaataanuun kaas baa isagu waxaan oo dhan uriyo fii kitaabihi اlikmaal waa kitaab marka la eego kutubta fadnigan kuwooda ugu ahamsan kamida ilaa toddoba mujalad lagu madbaceeyey kitaabkaas buu dejiyey alikmaal wastadraka calayhim welibana intaa kumuu joogine istadraka calayhim wuxuu iyaga haleeshiistay oo macnaa iyaga isagoo dee wixii ay iyaga naqsigoodii taam yeeli khadaoodii saxaya labsigii kutubtooda kuba sugnaa markaa saxaya imaka waa khadaoodii qaladkoodii u saxaye oo istidraaka waxaa la yidhaha asalka hore un dee waa wax lagaaga horeeyood adugu ka daba tagto ama takmilo aada ugaba daba tagto ama islaax khada ama labsi kuba sugnaa waxa weeyaan suulinteed halkana khada oodiibuu kitaabka wariyay awaamtii yaa kaba dhacday qaladadii ka dhacay waayo hadii goor qaladada dhaca asmaadu waa iskaba badan tahay fii kitaabin aakhara jamaca fiihi uu ku uriyey awhaamahum qaladadoodii oo bayanaha oo caddeeyo macnaa waxyaalihii si si u ahaa aanay ku dabdin ee si ka duwan ay kuba dabdiyeen ayuu ku ururiyo wuxuu ku magacaabay tahdiibu mstamr mustamiri اlawhaam wey وkitaabu hadaba sheekh ali xaafid kitaabkiisu min ajmaci ma jumica fi dalika waxyaalihii la ururiyey xagga mutelifka waxay inoo tilmaamaysaa umuuraan weliban ha ahayn dee waxa weeyaan aad bay ugaba badanya intan inoo sheegay kutubta loo dejiyey ahamiyada noocani leedahay waxyaalihii la ururiyey ee waxaan loo alifay buu leeyahay ka ugu jamacsan ama ugu jumcin badan kuwa yaalaha ugu taamsan ayuu kaga mid yahay wahuwa cumdatu kuli muxadiثin bacdah nin kastoo muxaditثoo ibnu makuule ka dambeeyeyna de waxa weeyaan waa wuxuu ictimaadsada isaguna tilmiidkii khadiib buu ahaaye waa waxyaalaha u ictimaadsado cumdo ayuu u yahay iyo wax la ictimaadsado muxadisiintii ka dambaysa o dhan waqad istadraka caleyhi waxa isaga haleeshiisay isaga korkii ujeedadu wixii dhaafay isaga ee aanu sheegin ee ahaydna inuu sheega ee uu ka tegaynay wixii kitaab laguma dhammayn karee waxa isagana dee kitaab u dejiyey abubakr ibn nuqdata horena magacan waynu usoo aragnay ninkan abubakr ibn nuqdata abubakr maxamed ibn cabdiqani ibn abi bakr baa la yidhaha nuqdaduna waa malaa jaariye ayaydii rabaysay ama korisay oo dee uu kuba shuhuroobay maa faata wixii isaga dhaafay oo lix boqol iyo sagaal iyo labaatankiibay geeridiisna ahayd wixii isaga dhaafay inu sheegin aw tajadada ama cusboonaaday waayo dee magacyaa intaa soo kordhaya cusub oo culimadii iyo ama shucaradii iyo waxyaala kala midoo u baahan in la kala saaro ama cusboonaaday bacdahu dabadii fi mujaladin dakm mujalad weyn ayuu isaguna takmilatlikmaal buu kuba magacaabay o laba mujalad baa laga madbuceeyey bui isagane ayaa uu ku ururiyey uma dayala caleyhi waxa tatimo u yeelay faraqeeye oo faraq adigu dee si taam yeelay oo isagana waxyaalihii ka dhaafayba waa ibnu nuqda sheegay mansuur ibnu saliimin bifatxi sini fi mujaladin ladiif isagu waa mujalad aan weyneyn oo markaa sahlan oo markaa aan weyneyn ayuu ku magacaabay daylu kitaabi mushtabih اasmaai wnisab taas ayaa waxa weeye wanasab ayuu isaguna dejiyey wakadalika saxaaxa saas oo kale dayl u yeelay weeye dayala calayhi macnaha akmalahu waa dee isagoo wixii isaga dabadi yimi ama u dhaafay sheegaya abu xamid ibnu sabuniyo nin dee maxamed ibnu cali ibnu maxmuud la yidhaah weeyo lix boqol iyo siddeetankii dhintay kaas baa isaguna takmilo u yeelay ama dayl u yeelay isagana la madbaceeyey wa jamaca dahabiyu dahabi imaamkii shahiirka wuxuu waa ururiyo fi dalika waa fi lmu'talifi wاlmukhtalif kitaaban kitaab mukhtasaran kooban jiddan aad iyo aad u mukhtasaroo dee marka loo eego ibnu makuule iyo kutubtoodii kitaab yar buu noqon oo mujalad lagu madbaceeyo ugu horeyn nin mustashriqa kun iyo sideed boqol iyo malaa dhowr iyo lixdankii iyo madbaceeyey ee dabadiina waa la madbaceeyo qolooyinkana cali maxamed albajaawiya ayaa madbaceeye ictimaada fii marka wuxuu hi wuxuu ictimaadsaday dahabi kitaabka dhexdiisa calى dabdi biqalm qalm inuu wax ku dabdiyo dabdi biqalm waa sinaan isticmaalno marka wax xarakaynayno dee waxaan ku xarakaynaa fatxa iyo kasre iyo calaamaadkan baa la qoraa taas bay dabdi qalam yidhaahaan ama iyada haddii sidan aan kutubta kuba aragno bilxaaءi اmuhmala bilkhaaءi اmucjama bisiini اmuhmala cibaarada saasa isticmaalaan ama waxa weeyaan bitaai musanati min fowq cibaarada saasa ee xuruuf lagu dabdinayo ka dabdu bilxuruuf bay yidhahaan marka waxay taas ula yimaadaan inta badan xarakadan dee sidaan kutubtaba ku arkayno qalado badan baa dhaca oo imanka mansuur ibnu saliimka halkaa inoo yaala dee dabcaadkan waliba dabca aad u muxaqaq oo uu leeyahay tadriib uraawiya imka laba mujalado boorboran ah ku madbacaysan iyo dee adigu mujalad saddexaadba oo iyado laakiin talkhiisun kitaabkii u ah mansuur ibnu sulaym baa dhacday waa dee waana kitaab waxaan halkan markay kaba hadlayeen oo umuurahan sheegayeen oo kale marka waa dabcadan qalamku khada eeda ayaa badan haddaba sheekhii dahabi halkuu xuruuf kaga dabdin lahaa magacyadii caynkaas ahayd xarako ayuunbu ku dabdabdiye dhibcaha fakasura fiihi waxa ku batay alkaladu qalad iyo wtasxiif tasxiif isaga qalad kaba dhacaya maaha isaga barkood way ka dhaceen oo waxyaalo badan baa isaga kaba dhacay dadkii kaba dambeeye qorayeyna ina intaa qaladkiibaa sii dirayo qalad iyo watasxiif tasxiif iyo taxriif almubaayinu khilaafsanba oo mugaayir u ah limawduuc lkitaab macnaa kitaabka maxaa loo dejiyey waa in tasxiifka lagaga badbaada yahay in qaladkii jiray lagu saxo isagii baaba qaladka uu ku batay oo wixii markii hore kitaabka loo dejiye ahayd in tasxiifka lagaga badbaado wax ka duwan iyoayaa mawduucii kitaabki ayaa kitaabkiiba uu noqday oo qaladkaa kuba batay limawduuc lkitaabi saa daraadeed aliclaam bima waqaca fi mushtabihi dahabiy min alawhaam oo dee madbuuca ayaa jiro uu leeyahay ibn nasridiini dimashqi waqad yasara allahu ilaahay waa dhib yareeyey buu ihi tacaala nasahnaaye bitawdiix waa kitaabkii dahabi ayuu asal ka dhigtay xaafid ibnu xajar cadayntiisa la cadeeyo isagiibu wixii dee ziyaadinaya waxyaalo badan oo isaga si uu sheegayo ama isagu kaba tegey ama aanu markaa ogeynba aanu dee isku taagin ama soo cusboonaaday adigu inta badan wixii uu ka tegey uu ihmaaliye weeye xurufna uu ku dabdinayo kitaab samaytu aan ku magacaabay تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ayaan ku magacaabay kitaabkiina maanta waa madbuuc afar mujalad buu ku madbacaysa bajaawi iyabaa madbacayay wahuwa mujaladun waaxid dee waa fartiisii mujalad keliya weeye fadabatuhu waxaan ku dabdiyey bilxuruufi xuruuf oo halkii la odhan lahaa xaraka calayhi waxaan ziyaadiyey shay-an shay kasiiran badan oo mima ahmalo wixii uu sheekhu uu ihmaariyey ahaa dahabi aw lam yaqif calayhi amase aanu daalacan ba ahaa walilaahi alxamdu calaa dalika markaa kitaabkiisu ee kutubta baabkan kuwa ugu jaamicsan buu kaba midiyo bal suyuudi wuxuu kaba dhigaa ee kitaabka ugu jaamicsanoo markaasoo awalu man alafahu cabdulgani wadahabiyu aakhiran uma cuni biljamci fiihi alxaafid ibnu xajari fajaaa iyo jaamicin muxarari buu dha laakiin kitaab kalea jiro xagga hoose kaba ishaarayo twdiix mushtabi la yidhaha isna asal uu yahay kitaabkii dahabi kitaabkii dahabi buu asal kaga dhigtay wixii uu ka tegey buu sheegayaa kaladkiisii buu saxaya waa taab yeelaya wixii de uu ka tegeyna waa sheegaya tawdiix mushtabih baa la yidhaha nin ay xaafid ibnu xajar isku wakti ahaayeen dhalashada wax sidaasa may kala horey malaa xaafid baa guyaal yaryar dhowr sanadood ama saddex afar kaba weynaa in xagga geerida uu ka geeri horeeyey oo isagu labaiyo afartankii sideedii boqol dabadeed ayuu dhintay ibnu naasirudiin baa la idhaah laakiin waana isogaayeen oo dhexdooda waxbay kala wariyeen oo waxbay isu ijaaseeyeen oo dimashaqna mar xaafid tegey oo ayuu ku kulmeen ninkaasoo ibnu naasirudiin la idhaaho ayaa kitaab buu dejiyey tawdiix lmushtabih la idhaah kitaabkaa dahabi uu isaguna ku saxayo ku toosinayo ku taam yeelayo kitaabkeena maanta waxaa halka noogba sugan waxaa laga yaabaa inuu kutubtan ugu taam noqdo ka ugu weyn mujalad baa laga madbacaya maanta waa wada madbacaysan yahay oo toban mujalad mujaladka ugu dambeeyaa faharisay laakiin sagaalka kale ay kitaabka yihiin ayuu kuma madbacaysan yahay oo xataa xaafid ibnu xajar inuu kitaabkan leeya waa sheegay laakiin markaa muu aragay nuskhada dahabi buu ku arkay xaafid inuu yihi kitaab saasa ayaan qoro magacaa laho markuu maadada xajar soo gaadhay xajar ayaa wuxuu dadkii lagu magacaabayay xajar iyo xijir iyo xujriya buu kala saaraya ayaa wuxuu hi waxaa kaba mida abulfadl de alimaam kada kada kada markaasoo magaciisii markuu dhameeyu hi wahuwa muxadithun xaafidun wahuwa xayun alana bimisra mtacallahu bih imaka masr buu ku nooliyay markaasuu mualafaadkiisii itxaafu lmahaara intuu sheegay ayuu tafsiir lmuntabi sheegay markaasuu haddana kitaabka dee wuxun buu arkay nuskhada dahabi oo uu dusha kaga qortay xaafid fartiisii inuu kitaabka talkhiisiye waxna kuma kordhiye markaasuu kaba cabiray falayta shicri bima waqaca fiihi min alawhaami walkhal kayfa facala bima waqaca fiihi min alawhaam bartalow muxuu ka yeelay qaladadii dhacay axararahu wajawadahu am wasiqa bixifdi mualifihi faqaladahu walaysa awala saarin agarahu qamar waa cibaaradiisii oo kale kolena waa nin kale arad lwafir kitaabka la yidhaaho xaafid ibnu xajarna taqriid fiican buu ku leeyay oo dee uu kitaabkana la raaciyey laakiin jawahir urdurarna xaafid sakhawi uu kuba soo sheegay oo waa kitaab arad lwafir على من زعم أن من أطلق على من زعم من زعم على على أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر وكتاب عنوان كسوتاي هاي وأن على الدين الحنفي الأورن يو استوى كتجي كل وقرن يسجلات رجس ديدان وحبو كبالها oo tarjama kuleeya daw laamic calawdiin ayaa laxanafi baa la odhanayo ibnu taymiya ninka shaykhlislaam ku magacaaba waa gaal buu yihi taas markaasu isagu kitaab ka dejiyey uu isagu taa kuba radeeyo umuuro iyo wixii takfiir keeniya waxyaala kaba hadlayo xaafid ibnu xajarna kitaabka taqriir buu kuleeyahy ujeedada waa laba nin dhexdooda wax kala wariyey ee isaguna waa dejiyo markaa kitaabkaa tawdiixa ayaa ka xaafid ka taabsan markaas oo dee sagaal mujalad ayuu kuba madbacaysan yahay oo kitaab weyn taas bal tani waxa weeyaan almutalif mukhtalif marka amsila inooma sheegin dee waxaad arkaysaa taaliifta iyo intaa waa taa mujalado badan ahamiyada uu leeyahay weeye inta badan qaladka kaba yimaado dee ruuxii hadiyo goor waan arkaynaa ruuxa dadku markay waxaqirayaan oo kale iyo magacyada iyo tasxiifku aad iyo aad buu ugu badan yahayo dee waa wax u baahan marka in ruuxu u cinaayado u dabdiyo khaasatan dee kitaabkeena kaba roona ama alfiyoonka haba noqoto taqriibka nawiye irshaadkiisa haba noqoto kutubta kale de marka aynaan eegin kutubtii waxaan loo dejiyey majmuuco asmaada kamida iyo dawaabid barhkood u yeelaan barhna aanay daabid lahayn xifdi u loola laabmo ayay ururiyaan oo kolley dee aad markaa insha allahu tacaala aad ku arki kartaan dee kolleyna waxa fiicanun kol haddii waxyaala laynoo tilmaamay bal ruux in himadiisa ay noqoto mid sarrayso umuurahan yar tatabuco si uga yar markaa baxo xataa suyuudi oo kale kitaabkiisa alfiyada boqol beyt in ka badan ayuu ku sheegay noocan waa ahamiyada uu leeyahay boqol beyt bay kaba sarraysaayo isagoo khaasatan saxiixeyn wixii dhacayna hagaa ugu dabdinayo wax sidaas aan ka tegin xaafid ibnu xajarna markay noqoto bukhaari fatxulbaari hadi muqadimada hadisaari fasal fiican buu uba dhigtaayo iyada taasna uu ku dabdiyo walow aanay isaga ku koobnayna marka hore si caam ugaba hadlo waxyaalihii oo si iyadna aada u muhimo ninkii u laabna hadisaari wax faa'iido weyn uu kaba helayo bukhaari wixii kuba sugnaana ay u dabdismayso ee xaggan ahaa la muwafiq اتفقت الأسماء خضا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خضا bal waxaa laba nooc baa inoo horeeyo noocna almuttafiq waalmuftariq lagu magacaabayey noocna lagu magacaabayey almu'tarifu waalmukhtalif waa labadaa nooc baynu soo maray kolley umuuraha badan ee asmaada ruwaadda kuwa tacalluqsanna ee jawaani badan culimadu ay ka eegeen ka dabdiyeen ishtibaahooda ay kala saareen oo qaladka weyne laga leeya waa tasxiixna in laga nabad galo bal axaadiistiina kolley iyadna ilaalinteed baa kuba sugan oo ruwaadan isshabahaysa isku dhowaanaysa kolkol baanay isku rutbo ahaynoo mid siqa iyo mid daciifiba ay meeshii way ku jiraan ishtibahooduna iyo iyagoo la kala saari waayo kol waxaa ka dhalan karta xadiid dee xoog lahaayo oo la daciifiyo ama mid daciifaha la xoogeeyo marka haddii dee dadku kala warinaya la kala saari waayo qaradka weynba waa xadiidka ilaalintii uun bal markaa laba nooc baan soo aragnay imakana nooc labadii ka wada kooban oo labadii oo isu tegay ama kulmay ah ayuu inoo sheegayaa oo wuxuu yidhi wain itafaqat hadday iswaafaqdo alasmaau magacyadii ruwaaddu ay lahaayeen khabtan qoraal iyo wa nudqan dhawaaqba ay isku waafaqdo oo noocii horey markaa almuttafiqu waalmuftariq weeye wakhtalafat ay iskhilaafto alabaaw waa asmaa laabaa wey aabbayaasha magacyadoodii ama wixii kale dee simo u ahaa ay iskhilaafaan nudqan xagga dhawaaqa ay isku khilaafaan maca ikhtilaafiha isku dubankeed iyaduu la jiro kaa khadan xaggii dhigaalka ay iskaga mid yihiin ay dee iska shabahayaan xaggaasi uu jiro isagoon dee adigu shardijawaa shardiga jawaabtiisii rilib baan sila galay dee sharaxaan wadalika ka moxamed ibni caqiilin bifatxi alcayni wa moxamed ibni cuqaylin bidami habawey waaba misaal ahaan waa maxay moxamed ibnu caqiil iyo moxamed ibnu cuqayl moxamed iyo moxamed waa noocii hore oo waa kuwan waa isku mid waa laba magacoo si kastaba isugu mid a caqiil iyo cuqayl dee haddaynu eegno xaggii dhigaalkii inay kutubta qaaliban labama xarakeeye waa isku mid laakiin xaggii dhawaaqi waa ismuu saqar iyo ismuu kabaro way ku kala duwan yihiin oo midna caqiil baan odhanaynaa midna cuqayl wuxuu hi waaba laba naala walka hore naysaabuur waa nin reer naysaabuur ah wathani ka labaadna firyaabiyun waa nin isna bilaada turkiga magaalo kuba saalay adigu khaasatan waa dee inta dhulka dambe baryaha dambe yimaadeen maayo dhulkoodii horeba iyadna waa dhulkaasunin mawraa nahriga firyaab weeye wahuma mashhuuraani waa laba noo la yaqaan wa dabaqatumaa mutaqaariba dabaqadoodna way isku dhowda oo ishtibaahu waa inta badan waxyaaluhu kaba yimaada marka khaasatan isku dabaqa noqdaan ama ay isku dhowaadaan sheekha ay la wada kulmaan ama ruwaade ay ka wada warinaysa dadka caynkana aw bilcagsi ama taa cagsigeedba weli nooca magaciisii oo jawaabtii shardiga way dambaysaa oo wuxuu leeyahy wain itafaqat ilasmaau wakhtalafat ilaabaau aw bilcagsi oo markaa maxay noqon cagsigii aabbayaashibaa isku mid noqonaya asmaadiina xaggii dhigaalkiibay iskaga mid noqonayaan laakiin way dee dhawaaqii bay ku kala duwan yihiin oo labadii isweydaari haddii maxamed ibnu caqiil iyo maxamed ibnu cuqayl magacoodii isku mid ahaa magacii aabbayaashoodna noocii kale almutalif walmukhtalif uu ahaa imika waa cagsigeed oo itafaqat asmaa laabaa aabbayaashu baa iswaafaqi dee wakhtalafat asmaa labnaa ayaa dee waa talafat waanay iskhilaafayaan xaggii dhigin dhawaaq dee xaggii dhigaalna way iskaga dhowaanayaan ama ay iskaga mid noqonayaan inay iskaba shabahayaan oo ta kaan takhtalifa waaba inay iskhilaafto alasmaa magacyadii nudqan xaggii dhawaaqii lagu dhawaaqayay ayay isku khilaafayaan oo wata'talifa ay isu dumanto ay dee isshabahdo ay isku mid noqoto khadan xaggii dhigaalkii marka aynaan eegin xarakada aynaan eegin dhibcaana ee suurada ay u wada dhigmayaanan aan eegno oo bal markaa kaan takhtalifa alasmaa nudqan wata'talifa khadan watatafiqa ay iswaafaqdo alaabaa aabbayaashii aabbayaashii khadan wa nudqan waa tii horun baad isweydaarinaysaa xagga dhigaalkii iyo dhawaaqiiba aabbayaasha ay isku mid noqdaan wadalika ka shurix ibni nucmaan wa suraj ibni nucmaan wey ma labada nin eeg shurix ibni nucmaan suraj ibni nucmaan labadoodii aabba waa isku mid nucmaan iyo nucmaan labadoodii magacna sibay u wada qormayaan haddaan eegno waa xuruf keli dee si u wada qoranta waxa kala saaray uun waa shiinta iyo siinta dhibcahaas iyo jiimka iyo xada intaas laakiin haddii aynaan eegin dhibca iyo aynaan eegin de waa isku mid uun الأول ka hore ee shiintii bishiin اmcjamati wlxaa اmhmala wuxuu ku sugnaado dabdigiisu iyo shiin mucjamo ah macnaa shiin dhibcale iyo xa aan waxba lahayn wahuwa taabiciyu isagu waa nin taabici oo yarwi ka wariya can caliyin radia allahu canhu cali bnu abi aalib buu wax ka wariya wahaani ka labaad waa bisiin اlmuhmala isagu siin aan wax lahayn muhmala ayuu isaga dabdigiisu iyo waljimi jim wahuwa min shuyuukh اbukhaariy halkan dabaqada way ku kala tegsan yihin laakiin de dadkii inta badan ama qaaliban dabaqaadkiiba macrifo siyaasa looma laha waayo nina waa sheekhadii bukhaari nina waa nin taabiciyo weliba taabicintii roonroonayd ka mid oo kaa dee cali bn abi daalib soo gaadhay ah laakiin dee ishtibaah meesha waa imanaya tasxiif baa imanaya taxriif kol kol in la kala saari waaya markaa iman haddaan laka mid kasta sidiisa loo dabdin haddaba bal adigu nooca caynkaasi fawa noocaasi ay الnوع اladي yuqaalu lahu waa nooca isaga lagu magacaaba almutashaabih mutashaabih baa la yidhaha iminku inoo riday jawaabtiin marka waxa ay tahay un almutafiq walmuftariq waan soo marayoo waa marka ruwaadan asmaadoodii ama asmaadii iyo asmaadii aabbayaashoo wada jira ama dee ilaa awowgii ama ismigii iyo kunyadii ismigii iyo nisbadii waxa weya kunyadii iyo nisbadii adigu waa waxyaalo dee kala duwanaynu qeyb soo maraye ay si kasta isugu mid yihiin dee laakiin iyagii ashkhaas kala duwan ay yihiin oo laba ruuxoo isku magac noqday ama in ka badan isku magac noqday ay yihiin taa waxaa lagu magacaabaya sidaan soo maray almuttafiqu waalmuftariq kollay faa'iidada laga faa'iidaysanaya macrifada dadka caynkaasa loo yeeshee la kala dabdiyana waynu soo marrayo dee haddaanu ruuxu macrifadaa lahayn waxaa dhici karta magacaasi halka ku yimaada waa ninkii horeun inuu qaato da tacaduday uu ruux keliya u maleeyo bal taas taa waan soo aragnay wuxuu leeyahy marka haddii bal ruwaadan magacyadoodii ama magacyadii aabbayaashii ama waxyaalihii kale dee calaamo iyo simo u haste kunyooyinkoodi iyo niswooyinkoodii hadday keli ku yimaadaanba ay xaggii dhigaalkii iska shabahayaan ee xurufahana imika jim iyo xa iyo kha sibay u wada qormaan waxba dhibicdan baa kala saaraysa kolkolna khada madbacaya iska iman oo dhibicdii meesha bay kaba baxeen ma ziyaaday noqon fa iyo sa iyo sa sibay u wada qormaan ra iyo za ama daal iyo daal waa siin iyo shiin sood iyo dood xuruuftii badankeedi waaba laba laba iyo ama saddex saddex sida kuwa isu wada qormo kitaabadoodii way isshabahayaan xaggaa way iskaga imanayaan oo bal markaa dee markan xarakadii aan iska dayno naqdigay kol kol ismigu mustaqar iyo mukabar se caqiil iyo cuqeylkan u inoo soo dhigtay asiid iyo usayd baaba iman oo xaggii laakiin dhawaaqii bay ku kala duwan yihiinoo dee kii shiin ahaa iyo kii siinaa si looguma wada dhawaaqayo ismigii tafsiir ahaa saa cuqayl oo kale iyo kii mukabar ahaa saa caqiil oo kale si looguma dhawaaqayo xaggaasi ku kala duwan yihin nooc caynkaasna waxaan kusoo maray oo dee walow aan amtilo sidaasay inoo sheeginoo waayo aada buu u badan yahay wax daabidla iyo waxaan daabid lahaynba waa leeyahay kutubtii laakiin loo alifay buu weliba isagoo say u kala horreeyeen uu inoogu soo sheekh tartiibinaya ayaynu isaga kaa uu soo marno faa'iido kale ayuu inoo sheegayo kaa markaa dee kaaftoomayba inuu amsiladii badnayde barhkood aanay daabidba lahayn intiisa badan daabid loo dabdiyay xifdi un u baahan iyo mid kasta intiisa lagu barto ayuu kaga kaaftoomay oo kaasna bal almu'talif walmukhtalif baa la yidhaha labadaa waan soo aragnay maxaa haynahayn almutashaabih mutashaabih wax kale maaha labadii oo isu tegay weeye labadii noocoo isu tegay oo si isugu tegayaana bal waa laba nin oo ayaa magacyadoodiibaa isku mid noqonayo wuxuu noqonayaa noocii almuttafiq walmuftariq magacyadii aabbayaashoodna waa xaggii dhigaalkiiba iskaga mid noqonayaan dhawaaqiina way ku kala duwan yihinoo waa almutalif walmukhtalif ama waaba taa cagsigeed waa labadii noocee hore ayuu ka kooban yahi oo labadiibaa meel keliya ku wada kulmaya marka maxaa kaa la odhanayaa labadii ka wada kooban aynu soo maray hore almutashaabih mutashaabih baa la yidhaha oo imika maxamed iyo maxamed markan eegno waa almuttafiq walmuftariq caqiil iyo cuqayl marka la eegana almu'talif walmukhtalif weeye labadoodina waa kuwan ruwaad ku kulmay taa waxaa lagu magacaabaa siu sheekhu imika ina yidhi almutashaabih oo isna waa isshabahayaayo midba gees buu ka shabahayay labadii hore aynu soo maray mutashaabih baa la yidhaha kollayna kan faa'iidadiisu waa faa'iidadii dee labadii aynu kuwa soo marnaa meeshii ku wada kulmaya taas weeye haddaba markaa wuxu uhi wakada waxa san kan laba mida oo mutashaabinin waqaca hadduu dhaco dalika alitifaaqu itifaaqaasi fi lismi wasmi lab magaci iyo magacii aabbaha uu noocii horeba noqdo walikhtilaafu iskhilaafkina fi nisbati nisbadoodii uu dhaco taas ayaa bal waxa weeye iyadna lamidoo macnaa wuxuu leeyahay de haddii magaci iyo magacii aabuu si kastaba ay isugu mid yihiin oo noocii hore almuttafaq almuftariq laakiin waa laba shaksiya laba nisbay kala leeyihiin se laban de waxa weeyaan taas ay kala baydhaan oo waxa weeyaan labadii midna dee almukharimiyu iyo almakhramiyu waa labadinoo saaso intay waxoodii kale kuba kulmeen nisbadii ay kala duwantahay isaguna waa noocan mutashaabiha uun oo ikhtilaafkii iyo itilaafkiina uu ka yimaado nisbadii laakiin magacii iyo magacii aabbuu noocii hore uu noqdo almuttafaq walmuftariq isagana wuxun baa lagu magacaabaya almutashaabih kolley waxoogaa buu inooga sheegayaa kan si fiican buu u yar dabagelayaa waqad sanafa waa alifayo fiihi noocan fiigiisa aan haynee mutashaabiha alkhadiibu khadiib waa imaamka haddii aynu hore usoo marnay anwaacdanba imakana aan intaa arkayno un anwaacdan fara badan ee xadiiska inuu intooda badan mid kastaba mu-alaf gaara uu ku ururiyo oo uu dejiyey haddaba kitaaban kitaab jaliilan weyn oo la yidhaah waa kutubtiisa kuwa ugu mudan buu kaba mid yahay sama uu kuba magacaabayno kitaab oo kaasoo uu ku magacaabay talkhiisa almutashaabihi kaa isagu isshabahaya laftigiisu dee waa talkhiis almutashaabihi fi rasmi wa ximaayatu ma ashkaa ama minhu can bawaadir atasxiifi walwahm waa magac oo dhan baa taa ahayd oo wixii isagu isshabahaya xaggii qoraalka iskuba shabahayay bal kala sooci iyo wixii isaga ka noocaasee dadka ka ishkaal gelayay ilaalin laga ilaaliyo tasxiif lagu sameeyo ruuxi si kale uu bedelo oo dee bal masalan maxamed ibnu caqiil iyo cuqayl haddii caqiilkiiba waayu maxamed ibnu caqiil kan u aqriyo ama kii kale caqiil aha maxamed ibnu cuqayl u aqriyo waa tasxiif kolkolna labadii nin marka ay dee intay waxaan kuba kulmaan ay xaggii rutbadii kale ee siqanimo ama dacfi isku khilaafsan yihiin xadiidkiisiinbadi dee waxaweyn iyaga xukumkood iyo waxa ay yihiin baana xadiidkooda yeelanaya ishtibaah weyn baa kaba iman raaxa khada weynna way kaba dhacaysaa intaa yar baa khada weyn oo jasima uguba dhici kara hadduu kala saari waayo bal marka noocaynkaasa wixii ka ishkaalgalay dee tasxiif iyo waham iyo qalad dhaca iyadoo laga ilaaliyo waa magacoo saa wada ahaa kitaabkana waa la madbuciyo laba mujalad baa lagu madbuciyo ma hayeen uma dayala caleyhi uu taam yeelayo dayala huwa waa khadibuun caleyhi kan wuxuu uga yeelay tatimo iyo dayl iyo waxdee sii dhameeyo o sii buuxiyo bimaa faatahu wixii isaga dhaafay awalan markii hore wahuwa kasiiru lfaa-ida haddaba kitaabkan mucadaybkiisu oo kitaab kaluu dejiyuu leeyahayo lagu magacaabo taali talkhiis waa kitaabkaa hore kii raacayayoo dee isagoo kitaabkaa laba mujalad boo gaadhay aadna u tatabucay culimaduna ay aada u ammaaneen faa'iidadiisa badan uu leeyaho dee tan uu sheekhuba inoo sheegayaa haddana waxyaalo magacyo dee isaga mutashaabihi oonu ku sheegin baa jirta oo markaa wixii haddaba dhaafay intii uu kitaabkii ha hore soo saaray dabadeed uu arkay helay ayuu dib kitaab kale ugu qoray ugu ururiyo markaa uu ku magacaabay kitaabkii kalena taali talkhiis waa kitaabkaa hore kii raacayay wahuwa kitaabkani waa ka asalka kasiiru lfaa'iidati waa mid faa'iidadiisu ay badan tahayoo dee markuu magacyadii caynkaasa waxaa laba mujalad gaadhay ee is-shabahayay haddana ama isku midka ahaa isagoo dee kala farqinaya kala sheegaya kala tarjamaynaya uu ururiyo waa kitaab faa'iido badan leh haddaba waa yatarakabu waxaa isaga imanayo minhu noocan aan hayno iyo mima qabla wixii ka horreeyay si almutalif walmukhtalifkii anwaacan oo dee kolleyba mutashaabihu laba nooc buu ka koobnaa waa almuttafiq walmuftariq iyo almu'talif walmukhtalif oo isu tegay bal haddaba imaka noocan isagoo dee kii hore markaynu eegno xaggii itilaafka iyo ikhtilaafka waxyaalihii ay kaba imanayeen nooca markan laba eegno qaybo ayuu noqonayaa anwaac baa isaga imanaysa ujeeddadu qayb keliya uun maaha noocan ama itifaaqan iyo ikhtilaafkani waxay kaba imanayaan noocyo iyo wejiyo kala duwan bay kaba imanayaan waana ta uu inoo sheegi doono kan iyo kii ka horreeya anwaacbaa ka koobnaanaysa isaga imanaysa oo macnaa waxa weeye nooc kalina anwaac buu noqonayaa magacani wada shamliyo minha anwaacda waxaa ka mid a an yaxsula inuu xasilo alitifaaqu itifaaqi aw ilishtibaah ama ishtibaahan ay isshabahayaan لأن قرأ الدواقب يكون لدوين في الاسم واسم الأب مثلا مقعية مقعية بابا مثالها إلا في حرف أو حرفين حرف أما الله حرف مويه يفا أكثر وحكا بضن ومن أحد ما بتكون حقي كأه هذا حرف كاس أو منهما أما اللي بدو دي بكا أمدا أو حلية واسورو ينكيبو ينوسي لا داعية amhilana maanta uu la imanaya wixii kalena waad uga qiyaas qaadan adigu ee dee taa shabahaye waxaa kaba mida dee taa hore maxamed ibn caqil iyo cuqayl waaba ta aan soo aragnay bal siuu inoo soo dhigtay sheekhu shurax ibnu nucmaan iyo suraj ibnu nucmaan laakiin muxuu leeyahay waxa qaybahan kaba mida noocan qaybihiisa kaba mida in labadii magac iyo koodii aabba misaal ahaan ay isku mid yihiine laakiin waxay ku kala duwan yihiin ay xaraf keliya oo mid ku sugan ama laba xaraf oo mid ku sugan ama labadoodaba ku wada sugan iyo bacnaa wixii kale waa isla mid laakiin laba xaraf ayaaba ay ku kala duwan yihiin oo magacii ku sugan magacyadoodii ama xaraf ama laba xaraf bay ku kala duwan yihiin oo labadii dhinacba ka imanaysa ama dhinacuun misaalka inoogu sii cadaan doontaa taas baaba kaba mida wahuwa calaa qismayni kaa haddaba iyagoo isku mid ah waxaan iskhilaafka uu kaba imanaya uu yahay xaraf ama laba xaraf oo mid ahaan ku sugan ama labadiiba ku wada sugan calaa qismayni laba qaybood buu noqonaya isaga laba usii kala baxaya ima an yakuuna inuu yaal ikhtilaaf iskhilaafkaasi bitayiiri takhyiir waa doorinoo ujeedada xarafkan haye dee ayaa xaraf kale oo aan kan ahayn kii kale uu kuga suganyayo ka duwan maca ana cadad alxuruufi saabitun iyaday jirto xuruufta tiradeedii inay sugantay fi ljihatayni labada jihaba aw amase aw yakuuna ikhtilaaf amase waxaabuu noqonayaa iskhilaafkii bitayiiri takyiiri doorin oo ujeedadu xaraftii xaraf markaa ka duwan uu meeshii uu kuga sugan yahay oo xuruuftii aanay isku mid ahayn xaraf ama laba xaraf maca nuqsaani bacdi alasmaai asmaada barhkeed nuqsaanteedu iyaday la jirto can bacdin marka kale ay ka nuqsaansantahy bal markaa isagaa wuxuu leeyahay kan itifaaqan ama ikhtilaaf ishtibaahu uu kaba imanayo in xaraf ama laba xaraf oo labadii magac ku kala sugan ama mid ahaan baa laba qaybood u noqonaya buu leeyahay qaybta hore muxuu ka dhigay labadan isni tiradii xuruuftoodu way isleegyihin waa afar xaraf iyo afar xaraf saddex iyo saddex macnaa xaggaa tiro ahaan kuma kala badna laakiin maxaa jirta uun tiro ahaan way isku mid eh xuruuftan ay ka kooban yihiin ayaa xaraf ka mid ah ayaa dee ay ku kala duwan yihiin ama laba xaraf oo ka mid ay ku kala duwan yihiin taasi waa mid qaybta labaad muxuu kaba dhigay oo intaba amtilu inoogu sheegi doonaaye takyiiri waa jiraa oo xaraf ama laba xaraf bay ku kala duwan yihiin oo dee haddii bal matalan kan ra'yi ay ku sugnayd kana xaraf kale nuun baaba misaal ahaan kuba sugan sida misaalka inoo soo socda laakiin weliba maxaa jira labadan ismi ee xarafka ama labada xaraf ku kala duwan xagga tirada xuruufta way ku kala yaryihiinoo matalan ismina waaba afar xaraf ismina waaba saddex xaraf takyiir xarafna waa jira oo nuqsaan baa jirta mid ahaan ka kale xagga cadadka xuruufta kaga nuqsaansan yahay laakiin de ishtiraa waa iman karaa taxriif buu kaba iman karaa iyo tasxiif bal taa weeye intaba amsiladii inoo sheegaya fa min amsilati alawali hore amsiladiisa waxaa ka mid ah محمد بن صنان بكسر السين المهملة والنونين بينهما ألف ضبط أبو في عنا ضبط واكن وهذه الحركة هي وحرفية وحيالات هي ذا خلط أما الضعية إسكباب بدن تنسوى واحدة حروف أهم بلغو ضبط واسين مهملة لبيع لهين أو لهوس لبو لبنون أو ألف يولو حيث واسينان محمد كو وبلبلك halkii dee isagu mutafiqe muftariqu noqonaya labadii ka wax isbedelayaan waa ka dambeen wahum jamaacatun qolooyinka ruwaadda markaynu eegno maxamed ibnu sinaan la yidhaha waaba koox nin iyo laba maahe waa dad jamaaco ah minhum jamaacada waxaa ka mid ah alcawaqiyu ninka reerka cawaqa la odhanayay loo nisbeeyey waanu la degay unbaaba la yidhi muu ahaynba reerka kama dhalan bifatxi lcayni walwow iyadoo dabdigiisu uu yahay caynta in la kor dhaba wowdana la kor dhabo labada xaref hore alcawaqiyo uma alqaafi haddana qaafkaa ku xigo oo qaafka wuxuu uga jeedaa wax labada xaraf raacayo dabadood ka dambeeya famaahe waa qaaf ee ugama jeedo inuu ku cadfo halkan walow dee imika taqriib dabdiga uu taqriib ku dabdiya waxay ahayd sheekhu markii uu dee yidhi bifatxi alcayni walqaaf walwow wa bacdaha qaafun oo bacdaha qaafun buu yidhi waxa qaafka ka ama cibaaradan suma alqaafi waxa dee aada moodaa si waxay cadadka oo waxay ruuxii dee uu kaba qaadan karaa ama moodi karaa inay inta iyaga ku cadfantay macnuu uu yahay marka labadaa la fadxiyo dabadeed qaafkuna waa fadxisan yihin dee kolleyna dee ninkii mala carabiya ilmaamuu lahaa meeshii iyo nisba taallo wixii ka horreeyeyna waa kasirsan yihin oo meeshan kolley kasray ina imanayso waa wuxuu iska dareemaya laakiin cibaaradan tacriifkaasu malqaafi ayaa yar muhimo ah kitaabkiisa kalena kuma sugnayn alxaasil waxa weeye ninkan waxaa la yidhaahaa maxamed ibnu sinaan alcawatiyu rag kaleo maxamed ibnu sinaan la yidhaha waa jiraan nisbadan yaanay lahaanin be sheekhuulbukhaariyi waana bukhaari sheekhiisii oo sheekhyadii bukhaari buu kaga mid yahay markaasi waa mid wa maxamed ibnu sayaarin kale imashka shabahayay waa kee waa maxamed ibnu sayaaro xagga maxamed waa iskaga mid laakiin labadan itifaaq dee ishtibaahi iyagoo isleeg oo xuruuftoodii ay isleeg tahay laakiin meesha xaraf ay ku kala duwan inuu jiraan sinaan buu kaa hor ahaaye kan dambe waa sayaar bal markaa shadadan haddaan iska eegno oo kolkol in badan aan la qorin shadada aan iskaba tuurno xuruufta waa isku mid markaan shadada iska tuurno oo waxa weeyaan dee sinaan iyo sayaar waa xuruuftay kaba kooban yihiin bal waa isku mid uun oo waxay isdheer yihiin ma jirto laakiin maxay ku kala duwan yihiin bal dee ya-dan nuunta bedelkeeda iyo ra-da dambe ee nuunta iyaduna bedelkeeda iyadoo ay tiradii xuruufta ay islaagtay marka aynu shadkan aynaan tirsanin shadadan aynaan tirsan ayaa waxay noqonaysaa xaraf laba xaraf bay ku kala dunaadeen weliba labada xarafna xagga dhigaalkii dee weliba ya-da iyo nuuntuna markay meelaha ku jiraan isku si unbaa loo qoraayo dhibcuhunbaa lagu kala soocaaye way isshabahayaan marka labadii kelimo waa isla mid tiradii xuruufta taqyiirkii muxuu jiraa waa laba xaraf ayaa taqyiirkii jira cadadkii xuruuftuna waa isku mid oo bal markaa taas oo kale marka muxuu hi bifatxi sin ilmumale watashdiid ilyaai taxtaaniya wabacd alif wabacd alif raw kaa hore hadday bacd alif nuun ahayd imika waa ra wahum aydan jamaacatun kuwani waa koox iyaguna minhum alyamaamiyu sheekhu cumar ibn yunus ninkii reer yamaama ee cumar ibn yunus sheekhiisa ayaaba raggan kaba mida macnaa ujeedadiisi waxa weeye ismigii moxamed halkan waa iswaafaqay taasi waa mid oo moxamed iyo moxamed baa la idhaha waxaa iskhilaafay isuna dhow xaggii in markaa dee dhigaalkii nudqigiina ku yar kala tagsan ismigii aabbaha iyagana eeg muwaafaqadoodii dee xarafkan imika nuunta ah oo meeshii sarraay ay timi iyo xarafkan bal masalan ya-da ah oo ka kale halkiisa nuuni ay ku sugan tahay ayaa iskhilaafkoodu yahay waxa kale siin iyo alif weeye tiradii way isleeg yihiin iskhilaafka yari waa intaasoo taqyiirka uu sheegaya waa taasoo waa xarafkii oo xaraf kale meeshiisii uu dhacay cadadkii xuruuftana way isleeg yihiin dee qaladna waa iman karaa iyo tasxiif baa meeshii kaba iman karo waa waxanba loo dabdinaya waa si tasxiif looga nabadgalo looga badbaado on wahmeelaha iyo qalad aanu uba dhicin bal markaa taasi waa nooco taqyiiri un baa jira cadadkii xuruufta way isleegin yiinaba shadadan aan eegin wey waminha waa nooca waxaa ka mid a amsilada nooca hore un محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية بولين محمد بن حنين ليلى حديث هوري مهملة ولا ضمن واسم مصغرة لبن نمشي ويتران يي أيو لحيصة وعبارة يسيو نقضب يا شيخو عنده حركة يا حركة marka nusaakinta ay qortee wax dabca ay galaan qalad baa way iman lahaayo san baa deetaa dabdiga xarakadeena caadigana adabdu bilqalam bay dhahan sida kitaabkii dahabi marka kasoo hadlay cibaaradu kala soo cabiray tanna dabdi bilxuruf bay dhahan marka wuxu uhi taabiciyu ninkani huwa taabiciyu waa nin taabiciyo yarwi can ibni cabaasin wagayri cabdillahi ibni cabaas iyo dad kaleba waxbuu ka wariya waa taabici maxaa shabahaya ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره الراء هي محمد بن جبير oo jiim la aqriya halkii xaada ba muwaxaday ina ay ka dambayso dhibic keliyadi ra-ina ay u dambayso wahuwa moxamed ibnu jubayr ibni mudcimin taabiciyun mashhuur aydan waa taabici macruuf ah bina saxaabi ahaayo aada loo yaqaanoo shuhuroobay marka haddaan tan eegno kii horubad wa qiyaas qaadana moxamed iyo moxamed waa isku mid jubayr iyo xunayn haddaad xuruufta isu tiriso way isleegyihiin oo xaggii tiradii xuruufta laakiin taqyiir baa jiro oo eejin iyo imaka ba ya-diyo ya-du waa islamid iyo nuun ayaa ka dambe uu ka hore kaga duwan yahay may iyo isagu le jim iyo ba iyo ra ayuu kaga duwan yahay ka hore oo ka hore isagu waa xa iyo nuun iyo nuun taas bay noqonoo xuruufta iyagoo isleeg tahay welibana dee aabba magaca aabba labadoodiiba weeye ayaa xuruuf yar oo kooban bay ku kala duwan yihiin oo weliba xuruuftaa kooban ay ku kala duwan yihiin xagga dhigaalka way iskaga dhowdahay aada bay isaga shabahdaa allahuma ra'da iyo nuuntaa dee dhigaalba lagu kala farqan karaa ee laakiin kuwa kale dhigaalkii marka aan dhibca iyo waxaa la eegin laguma kala farqan kale dabdi bay kaaga baahantahay iyo garasho ayay kaaga baahanaysaa bal taasna waa mid oo weliba waa noocii hore xuruuftoo isleeg taqyiir xaraf jiray ama laba xaraf halkaasna ikhtilaafku kaba imanayay inta kalena iskaga mid ka ahaayeen wa min dalika waxaa weliba kuwaas kaba mida waa amsiladii nooca hore ee iyagu xuruuftu intay isleeg yihiin xagga uun meelo qaarkood xuruufta qaarkood ku kala dunaa mucarifu bnu waasilin kuufiyun mashhuur wa mudarifu bnu waasilin bidaai badel